alxamdu لlh rb اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwana ila clى الظalimiin slى اllah وslm wbaaraka عlى cabdihi وrasuulih muxamadi وعlى آlih وصaxbihi وslma تsliima kahiira baabu aadaabi qadaءi اlxaaja baynu joognay qaala وcan abi hurayraةa radي اllah canhu qaala qaala rasuulu اllahi slى اllah عalyh wslm istanzihu iska nasaha oo macnii iska ilaaliya min albowli kaadida waina caamata cadaabi alqabri maxaa yeelay cadaabu lqabriga badidiisu minhu kaadida xaggeeda ama kaadida daraaddeed ayuu waxa weeyaan maaragtay u dhacaa oo waxa dadka badidooda qabriga loogu cadaabaa kaadidaasi aana iska hagaajin darteed waay ama minhu ay min albowli kaadida xaggeedu ka ahaada rawaahu taaraquniyu taaraqudni baa weri qaala walilxaakimi xaakim waxaa u sugnaaday inuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam akharu cadaabi alqabri cadaabulqabriga badidiisu min albowli kaadida darteed ayuu waxa weeye ahaaday kaadida darteed ayuu dadka u qabsadaa ciddii qabriga lagu cadaabayo wa huwa xadiidkanina saxiixulisnaadi sanadkiisu waa miduu saxiix yahay weeye marka min albowli mintaa ku jirta ayaynu nidhi waa tacliiliya weeye labadaa xadiid xagga takhriijkooda haddii la eego xadiidka hore taaraqudni baa wariyey se yeeshee xadiidku sida sawaabka waa xadiis daciifa sanadkiisa waxaa ku jira nin la idhaahdo moxamed ibnu sabaax nin la idhaahdaa ku sugan alimaamu dahabiyuna wuxuu yidhi laa yucrafu wakhabaruhu munkar lama garanayo warka uu sheegayna waa munkar buu yidhi amaa xadiidkan dambe xadiidkan dambe xaafidku isagu uu saxiixiyey sidaa adaragto wuxuu yihi saxiixulisnaad buu yidhi ahlimulcilmi kale oo markaa saxiixiyeyna way jiraan oo taaraqudni baa laga soo raray inuu yihi waa saxiix tirmidina bukhaari wuxuu ka soo raray inuu yihi markaa waa saxiix xaakim qudhiisu waxa weeyaan maaragtay wuu saxiixiyey sidaasaa ahlulcilmi kale qudhooduna ay ku saxiixiyeen xadiidka markaa dambena sida saxda ah waa saxiix weeye waxaana laga faa'iidaysanayaa axaadiidtan wujuubu tanasuhi min albowl kaadida in la yska ilaaliyo oo la yska hagaajiyaa inay waajib tahay qofka kaadidu haddii ay ka soo baxdo waa inuu iska daahiriyo oo uu istijoodo haddii kaadidu markaa ay gaadho maro ama jid ama meel kale ay gaadhana waa in si deg dega looga nadiifiyo weeye kaadida oo la yska hagaajin waayaana waa arrin khatar badan bale waa arrin keenaya qabriga in la ysku cadaabo sida xadiidkaa dambe ee sugane tilmaamaya akharu cadaabi alqabri min albowl waxaa kaloo arrintaa tilmaamaya xadiidkii ibnu cabbaas ee saxiixeynka ku soo arooray ee rasuulku labada qabri soo maray sala allahu calayhi wasalama innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir buu yidhi labada nin ee xabaalahan ku jira waa la cadaabayaa wax weyna lagu cadaabi maayo markaasuu sheegay ama axaduhumaa fa kaana laa yastatiru min albowl midkood kaadida ayaanu iska hagaajin jirin ka kalena diradiraalanimada waxa loo yaqaanu la socon jiro o dadka la dhex qaadi jiray waayahay dadka qaar baa markuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam wamaa yucadabaani fii kabiirin u qaatay kaadida oo aan la yska hagaajin inay tahay arrin aan kabiire ahayn oo yeeshee sida saxda ahi waxay tahay cadamu tanasuhi min albowli waa kabiiratun min alkabaa'ir weeye taana waxayna tusinaya riwaayaadka xadiidka qaarkood wamaa yucadabaani fii kabiirin wainahu lakabiir baa ku soo arooray lafdi kale balaa inahu kabiir wuu weyn yahay waa arrin weyn weeye waay sidaa awgeed baa alimaamu lbukhaariyu saxiixiisa uu ku tilmaamay in arrintaasi kabaa'irta ka mid tahay baabun min alkabaa'iri anlaa yastatira min bowli alimaamu dahabina kitaabkiisa alkabaa'ir la idhaahdo kaadidoon la yska hagaajin inay kabiiro tahay buu ku sheegay ibnu xajar alhaytamina isna zawaajirka wuu ku sheegay marka xadiidka ama lafdigaa rasuulku yihi wamaa yucadabaani fii kabiirna macnuhu waxa weeyaan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen wallaahu aclam wax labadaa qof inay ka tagaan ama iska ilaaliyaan ay ku weynaan lahayd oo ku cuslaan lahayd mu ahayn si sahlan oo fudud bay isaga ilaalin kari laayeen si fudud bay uga tegi kari laayeen ase yeeshee may ka tegin waayahay calaa kulli xaal kaadidii waa in aad iyo aad la isaga ilaaliyo qofku markaa suuliyo wax la mid a hadduu isticmaalayo waa inuu dee godka la eegto si aanay kaadidii ugu duulduulin meel cidla ah haddii uu joogana waxa fiican inuu dhulka yar butaysto waayo meel adagoo diriya ama dhagaxiyo wax la mid a hadduu ku qabto waxaa dhici karta inay ku duulduusho calaa kulli xaal qofku waa inuu iska ilaaliyo weeye kaadida nijaasta ah oo dhan baa soo gelaysa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen xaadiidtaa tilmaamaysa kaadida in la iska ilaaliyo tii bani aadamka iyo xataa tii xayawaanka kaadidoodu ay nijaasta tahay laakiin waxyaabaha ma'kuululaxmiga ah saynu soo marray hilibkooda la cuno kaadidoodu nijaas maaha sidaa awgeed adiladan soo gudageli mayso waa daahir weeye waxaana u daliila xadiidkii curaniyiinta rasuulku sala allahu calayhi wasalama geelii markaa ramadka ahaa ee dhalay caanihiisa iyo kaadidiisa inay cabbaan ayuu waxa weeyaan markaa faray weelkay kaadida geela ku hoorsanayaan ama ku shubanayaan inay iska maydhaanna waxa weeye ma farin meelaha kaadidaasi ay ka taabato ama ka soo gaadho ilan qof kaadidii hoorsanaya oo weel u dhiganaya kolleyba waa dhici kartaa inay soo gaadhaa soo ma ma odhan waxa weeye haddaydi soo gaadha iska maaragtay ee maydha qaala wuxuu ihi wacan suraaqata bni maalikin radia allahu canhu qaala callamanaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuuna baray sala allahu calayhi wasalama fi lkhalaa'i xaaja gudashada wuxuu nagu baray an naqacuda inaanu ku fadhiisanno cala alyusra yacnii sifada loo xaajo gudanaayo wuxuuna baray an naqcuda inaanu ku fadhiisanno cala alyusra cagta bidix wanansiba oo aanu taagno alyumnaata midigna aanu taagno rawaahu lbayhaqiyu bayhaqi baa wuxuu ku wariyey bisanadin daciif sanad daciifa ayuu ku wariyey xadiidka sanadkiisa marka la eego waa daciif bay ahlulcilmigu yidhaahdeen sidaa xaafidkuba uu tilmaamay waxaa ku jira markaa nin la yidhaahdo muxamed ibnu cabdiraxmaan waa majhuul weeye wuxuu ka warinayaa can rajulin min bani mudlij nin la yidhaahdo markaa qoladaa ka mida ayuu ka warinaya rajul buu yidhi rajulkaasina waa mubham lama garanayo ninkaa mubhamka ahina can abihi buu kasii warinaya aabbihi aabbihiisiina aabbihiisaana la garan maayo sidaa awgeed xadiidku min xaysu sanad xagga sanadka marka la eego waa xadiid daciifa weeye xagga marka la eego masalada uu tilmaamayo mar haddii xadiidku uu daciif yahay waxba laga qaadan maayo xukun xadiid daciifa lagama qaato amaa arrintan uu sheegayo sidaa ma la samaynayaa haddii markaa dhakhaatiirtu ay idhaahdaan sidaas way fiican tahay oo xagga soo bixista waxa weeye wixii soo baxayay iyobay u wanaagsan tahay kayfiyadda haddii dhakhaatiirtu ay idhaahdaan way iska wanaagsantahy baa la odhanaya oo maslaxadi ay ku jirto waay la odhan maayo markaa waa shay mashruuca ama sunno ah laakiin waa mid iska fiican baa la odhanaya haddii ay sugnaato in arrintaasi ay fiican tahay fuqahaduna way sheegaan inay arrintaasi fiican tahay waay lafdiga bayhaqi waxaa ku soo arooray an yactamida ama an yuctamada cala alyusraa in la cuskado cagta bidix taasaana macnaheedu daahir yahay oo xaggeeda inuu i yaro maaragtay baydho laakiin lafdigan uu soo arooriyey alxaafid ibnu xajar buluuqa uu ku soo arooriyey an naqcuda cala alyusraa waa mushkil sida saaxibu minxati alcallaam kuba uu sheegayo waayo haddii daahirkiisa lagu wadoo laydhaha cagtaha lagu fadhiisto bidix dee xaggee laga marinaya waxa weeye nijaastii soo baxaysa haddii dusheeda lagu fadhiisto qaala wuxuu ihi wa can ciisa bni yasdaada si kastaba ha ahaatee qofku si alla sidii markaa uu isaga ilaalin karaayo nijaastaasi isla markaana ay uga imanaysa uga soo baxaysaaba waa mid waxa weeye u bannaan nin tuurli tabuu u seexdo waa yaqaana wey can ciisa bni yasdaada waxaa laga wariyey ninkaasi can abiihi aabbihi wuxuu ka wariyey qaala annahu qaala inuu yihi qaala rasuulullah rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama idaa baala axadukum midkiin marka uu waxa weeye kaaja kaajo falyantur ha waxa weeyaan maaragtay ha ka soo daadiyo oo ha ka soo ruuxo dakarahu xubinkiisa ha ruxo oo waxa weeyaan maaragtay wixii ku hadhay ha ka soo saydho halaatha maraatin saddex jeer yanhur hadday idin qoraayo bithana waa la macna un weeye rawaahu ibnu maajah ibnu maajah ayaa wariyey bisanadin daciifin buu ku wariyey waay markaa falyantur bithana waa la akriyaa falyanhur way dhici kartaa inuu markaa waxa weeye soo aroortay macnaheedu waxa weeye sida qaamuuska ku sugan istanara istantara min bowlihi ijtadabahu wastakhraja baqiyatahu min adakari cinda alistinjaa xariisan calayhi mutaman bih waa markii uu waxa weeye kaajay dabadeed ayuu xubinkii haddii aan laba kuu roonyo wixii ku hadhay ee qasabadda waxa weeyaan maaragtay ku hadhay ayuu soo jiiday oo markaa uu ka soo tuujiyey oo haddii aan laba kuu roonyo inuu ka soo saaro ku dadaalay weeyi falyanhur haddii la idhaahna waa istinhaarkii unbay la macno noqonaysaa waa inuu ka soo daadiyo wixii ku hadhay xadiidkan wuxuu xaafidku sheegay sanadkiisu inuu daciif yahay wa huwa kamaa qaal sidaa uu tilmaamay weeyi sababu dacfiguna wuxuu noqonayaa haddii allaba kuu roon yahay nin baa markaa ku jira xadiidka nin aan markaa la garanahayn ayaa xadiidka ku jira waa ciisaha qudhiisa ciisa bni yasdaad ciisahaasi laa yasixu xadiiduhu buu yidhi alimaamu albukhaari waay aabbihiina waa la ysku hayaa inuu saxaabi yahay iyo in aanu ahayn oo abuu xaatim qudhiisu wuxuu yidhi laa suxbata lahu wa xadiiduhu mursal saxaabi ma aha bukhaari qudhiisu wuxuu sheegayo abu daawuud iyo inaanu markaa saxaabi ahayn iyo ahlucilmi kaloo fara badaniba khulaasatu lqowl laa yucrafu ciisa walaa abuuhu ciisaha iyo aabbihii yasdaad midnaba la garan maayo yasdaadna ahlulcilmi badani waxay tilmaamayaan inaanu markaa waxa weeye saxaabi ahayn calaa kulli xaal markaa xadiidku waa daciif wey xadiidkani daciif ha noqdee arrintaa uu sheegayo ku saabsan natrinta ama wixii dakarka ku hadhay kaadida dabadeed in laga soo saydho oo laga soo jiido laga soo daadiyo wax kale ma ku asaxeen maya bay ahlulcilmigu yidhahdeen maya ayay yidhaahdeen ahlulcilmigu sidaa awgeed ayaa arrintaasi waxba la samayn maayo ha markaad saani u kaadidee ay caadi kaaga godo dee waad iska maydhisaa wa bes laakiin shardi maaha ama waxba looma baahna inaad xubintii dib u jiid jiiddo looma baahna waxaana ahlulcilmiga qaarkood tilmaameen haddii dib loo sii jiidjiidoo loo sii wadwado waxba dhici karta inay kaadi dambe dib ugu soo dhacdo o wax kale ka yimaadaan sidaa awgeed baa fuqaho badani arrimaha ay sheegaan oo natrintaa iyo natrintaasi ay ka mid yihiin ama markaa qofku inuu yaro dhaqdhaqaaqu socsocdo ama uu xiinxiixda guro ama uu xadhig iyo wax la mida markaa uu sidaa u qabsado ama waxyaabo fara badan oy markaa soo arooriyaan ma sugna bay ahlulcilmigu yidhaahdeen sheekh islaam ibnu taymiyana majmuucu lfataawa wuxuu ku tilmaamayaa arrimahaasi inay tahay bidco waa ka odhanaya natru dakari bidcatun cala saxiixi natru dakari bidcatun cala saxiix waayo waxa weeyaan markaa waxba kumay soo aroorin waxna kumay sugnaanin sidoo kale dhibna way keenaysaayo qofku waswaas inuu ku dhaco oo mar walba is idhaa malaa waxbaa kaa yimi dambe ayay u tahay haddii allaba kuu roon yahay ayay saab u tahay qaala wuxuu ihi wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama sa'ala wuxuu weydiiyey ahla qubaa'in reer quba ayuu weydiiyey oo sida nuskhadaha qaarba ay qorayaan wuxuu yidhi ilaahay waa idin ammaanayaa markaa maxaad samaysaan faqaaluu waxay idhaahdeen inaa anagu nutbicu waxaanu raacinaa alxijaarata dhagaxyaanta almaaa biyaanu raacinaa oo intaanu marka hore dhagaxyaan isticmaalaanu haddana biyo sii raacinaa rawaahu lbazaaru bazaar baa ku wariyey bisanadin daciif wa asluhu asalkiisuna fii abi daawuuda buu ku sugan yahay iyo wa tirmidiy wa saxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu khusaymata ibnu khusayma saxiixiyey min xadiidi abi hurayrata xaala uu yahay xadiidka abi hurayre radia allahu canhu biduuni dikri lxijaara iyadoo aan markaa dhagaxyaanta la sheegin oo dhagaxyaanta sheegisteedu aanay la socon haddaynu takhriijka xadiidka ku horayno xadiidkaa hore sidaa sheekhu sheegay waa daciif weeye oo sanadkiisa waxaa ku sugan haddii allaba kuu roon yahay moxamed ibnu cabdilcasiis ibnu cumar azuhri baa ku sugan nasaa-ina waa matruuk buu yidhi matruuk buu yidhi abuu xaatimna wuxuu sheegay saddex walaalaha inay ahaayeen moxamed ibnu cabdilcasiis cabdilaahi ibnu cabdilcasiis cimraan ibnu cabdilcasiis saddexdubana ay ducafaau lxadiid ahaayeen haythamina bukhaari buu ka soo raray inuu daciifiyey bazaarna xadiidka markuu soo saaray wuxuu yihi dabadiisa laa naclamu axada rawaahu can zuhriyi ilaa moxamed ibnu cabdilcasiis walaa canhu ilaa ibnuh markaa xadiidku calaa kulli xaal wax dariiq oo kalena ma laha dacfigaasaana ku jira waxaa kaloo sanadkiisa ku jira cabdilaahi ibnu shabiib isna waa daciif weeye sidaa awgeed xadiidkaa hore waa daciife halkan iska dhig xadiidkan dambe isaga qudhiisa sidaa sheekhu uu sheegayo dikru lxijaara kuma jirto lafdigiisuna wuxuu ahaa naزlat hadihi اlaaya fi ahli quba fihi rijaalu yuxibuuna an yataطaharuu wallahu yuxibu lmutaطahiriin qaala kanuu yastanjuuna yastanjuuna biاlmaai fanazlat hadihi اlaayaةu fiihim waay biyay ku istinjoon jireen buudo dabadeetana aayaddanaa kusoo degtay xadiidka abi hurayra saa tilmaamaya xadiidkan qudhiisana dacfi baa ku sugan dacfi ayaa qudhiisa ku sugan ayeeshee shawaahid buu leeyahay fara badan sidaa awgeed baa waa saxiixun ligayrihi oo uu sugan yahay ahlucilmiga sidaa tilmaamay inay xoojiyo saa uu quweeyena waxaaba ka mid ah alimaamu alalbaniyu raxmat ullaahi calayh laakiin alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga sida albaani quliisu tilmaamayo wahmi buu ku dhacay oo xadiidkan dambe markuu sheegay wuxu uhi isnaaduhu saxiix xadiidkan dambe qudhiisna isnaadkiisu saxiix maaha yuunus ibnu alxaarif ayaa ku sugan oo la daciifiyey ibraahim ibnu abi maymuunana wuu ku sugan yaho isna waxa weeye majhuulah sidaa awgeed waxaa fiicnaan lahayd buu albaani yidhi inuu idhaahdo saxiixun inuu xaafidku idhahdaa fiicnaan lahayd oo markaa macnuu wuxuu noqon lahay lishawaahidihi shawaahiduu leeyahy darteedii saxiixii laakiin in la yidhaahdo waa isnaaduhu saxiix ta noocaasi waxa weeye sax noqon mayso si kastaba ikhwaani ha ahaatee marka lasoo duuduubo aayaddaasi waxay ku soo degtay reer quba qoladii masaajidkii quba ee qiimaha badnaa joogi jirtay ee ku tukan jirtay ayaa aayaddaasi kusoo degtay arrinkooda fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataharuu wallahu yuxibu lmutahiriin rag baa markaa jooga masaajidkaa jecel inay isdaahiriyaan ilaahayna kuwa isdaahiriya wuu jecel yahay marka hore aayadda xaggeeda hore wuxuu ahaa inuu ilaahay faray nabi maxamed inuu masaajidkaa ku tukado ya lamasjidu nusisa calaa taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataharuu salaada masaajidkaa quba lagu tukadana fadli weyn baa ku soo arooray waay waxaana markaa sugan uun sida xadiidkaa dambe ee saxiixun lishawaahidihi uu tilmaamaayo reer quba inay biyaha isticmaali jireen oo biyo ku istinjoon jireen laakiin inay biyo iyo dhagaxyaan israacin jireen ma sugna waa xadiidka horea tilmaamaya xadiidka horena waa daciif saylusheeg isku soo duuduubo biyo keliya in la isticmaalaa way sugan tahay cinda alistinjaa rasuulkana sala allahu calayhi wasalam way ka sugan tahay laba dhagaxyaan keliya in la isticmaalaana way sugan tahay ama dee wixii maaragtay kale ee yaquumu maqaamahaas aynu hore u soo marra rasuulkana way ka sugantay sala allahu alay wasalam xadiid badan oo tilmaamaysana waynu soo marray amaa in la israaciyo biyo iyo haddii aa laba kuu roon yahay dhagaxyaan labadaa in la israaciyaa xadiidta kumay sugnaanin ficil ahaana rasuulka ugamay asixin sala allahu calayhi wasalama qowl ahaana ugamay asixin sidaa awgeed baa alxaafid ibnulqayim marka uu ku tilmaamay kitaabkiisa zaadulmacaadka inuu israaciyo iyo inuu mid walba gaarkiisa u isticmaalaa inay sugnaatay arrintaa waxa weeye waa lagu bushiyey oo waxaa la yidhi dhagaxyaantoo gaara iyo biyahoo gaari way sugnaaday laakiin israacintu may sugnaanin baa la yidhi sidaa awgeed baa alimaamu alalbaaniyu markuu masalada taxriiriya uu ka hadlo wuxuu idhaahdaa waxaan ka baqanayaa labadaa in la israaciyaa inay noqoto waxa weeye min alghuluwi fi ddiin huluwiga diinta lagu talax tegaya inay soo gashaan ka baqanayaa buuri laakiin ahlulcilmiga kale waxay tilmaameen arrintaasi inaanay markaa quluwi noqon ahayn ee ay iska tahay in ziyaadatu tandiifun inay tahay waa ziyaadatu tandiifun waayo wixii waxa la doonayo maqsuudku ahaa in nijaastan si fiican loo nadiifiyo soo maah waxaabay sii fiican tahay marka kolka hore dhagaxyaan ama qoriyo wax lamida lagu horreysiiyo marka dambena biyaha hee lasii raaciyay sii fiican tahay waayo haddii ay haddaba noqoto labada midkood in lagu gaabsado oo biyo lagu gaabsado ama dhagaxyaan in lagu gaabsado labada kii la doono waa lagu gaabsan karaa iyagoo biyuhu halkaa iska yaalla ayaad dhagaxyaan intaad qaadata ismarin kartaa soo ma aragti way kuu bannaantah ma fahamti biyo inaad ku gaabsataana way kuu bannaan tahay dhagaxyaan ama qoryo ama waxyaabahan kale laysmariyo ee dee meesha nadiif in lagu gaabsadana way bannaanta laakiin hadday noqoto midkood in lagu gaabsado iyamaa fiican waxay ahlulcilmigu tilmaameen marka biyaha in lagu gaabsado ayaa fiican waayo biyaha ayaa sii nadiifin og weeye waay isku soo duuduubo biyaha waa lagu istinjoon karaa axjaartana waa lagu istinjoon karaa waxaynu hore usoo tilmaanay dhagaxyaanta oo keliya maayo sida saxiixa waxyaabaha kale nijaasta nadiifinayana waa lagu istijoon karaa soo mah wixii laysu diiday mooyaane oo maxaa laysu diiday waxaa laysu diiday saalada iyo iyo laftaa laysu diiday waay cillada laysugu diidayna waynu soo marray oo saalooyinka qaarna markaa waxa weeye waa nijaas kuwa xataa aan nijaasta ahayna jinka xoolahooda ayo hee daaqu noqonaysa waay markaa lafta iyo saaladu waa nijaas waxa weeye markaa laguma lama isticmaali karo wixii kale nijaasana laguma istijoon karo soo loo maaha waxaa kaloon lagu istijoon karin wixii aan nijaasta kaa jarahayn ee sibibixa tusaale ahaan ya sida tusaale ahaan maaragta quraaradii oo kale iyo bacdii oo kale iyo bacdaad maantao dhan saa isugu duugta miyay kaa nadiifinaysa waxyaabaha aan nijaasta kaa nadiifinayna sibaxana lama isticmaalay waay xadiidna waxaynu ku soo marray fa inahumaa laa yuahiraani halkaasaa laga deliishan karaa soo ma inkastoo aynu markaa tilmaanay inay qaarkood halkaa daciifiyeen waay waxaa kaloo aan la isticmaalahayn waxyaabaha markaa bani aadamku ay cunaan ee madcuumaadka ah iyo waxyaabaha xoolahooda ay cunaan waxaa kalooan lagu istijoon karin haddii allaba kure waxyaabaha muxtaramka ah xurmada leh xaashidaa imaka cilmigu ku yaalla miyaad ku istijoon karta waa maya kuma istijoon karti ama xaashida qur-aanku yaal- ku yaallana dee hadalkeeda badaa waxyaabaha kale markaa muxtaramkaana laguma istijoonayo sidaa awgeed baa waxaynu baraarujinayna lafahoo kale lafahan imaka aynu raash- cadka ka cunno jinka walaalaheenna jinka ah ayaa hilib loo saarayaa soo maha marka inagu ka dhammayno sax maaha in suuliga lagu ridaa soo ma aragtid suuliga in lagu ridaa sax maaha meel kale oo markaa ama gudaafada ama meelaha kale nijaastu taalla in lagu tuuraana iyaduna sax maaha waa in laftaa marka la yska tuurayo meel caadi ahoo daahira la yskaga tuuro weeye qaala almualifu raximah llahu tacaala baabu lgusli wa xukmu ljunub ay haadaa kani baabu lgusli maydhiga axkaamtiisa ayuu baabu yahay wa xukmi ljunubi iyo qofka markaa janaabo qaba xukumkiisa baabkan axkaamu lgusli maydhiga axkaamtiisa wuu kaga warramayaa wixii waajiba iyo wixii sunnaa iyo kayfiyadiisa masale labaadna wuu kaga warramayaa waa axkaamu ljunub qofka jinaaba asiibtay axkaamtiisa wixii u xalaal iyo wixii ka xaaraana iyo waxyaabaha markaa la xidhiidha qaala wuxuu ihi wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama almaau biyuhu min almaai almaau ay wujuubu liqtisaali bilmaai ee waajibnimada ay waajibaysa in biyo lagu maydhaa min almaai ay kaa inuu wuxuu ahaaday min almaai ay min ajli lmaa biyaha qofka ka yimi ee uu markaa manidu ka timi darteed ayay u xasilayaan rawaahu muslimu muslim baa soo wariyey wa asluhu asalkiisuna fi lbukhaariyi bukhaariga ayuu ku saab ku sugan yahay muslimku markaa xadiidkan isagoo intan dheer buu soo saaray oo abuu saciid alkhudri baa wuxuu tilmaamay inuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama maaragtay maciisa baxay maalin itniina xagga quba ayuu u baxay bani saalim markaanu maraynay baa rasuulku citbaan saxaabigii la odhan jiray albaabkiisa intuu ishortaagay buu ku qayliyey isagoo markaa hoos guntigiisii jiidayo dabeete degdegayo saxaabiga soo baxay markaasuu rasuulku uhi acjalna arajula ninkii waynu soo dedejinnay ninkaasaa dabadeeta rasuulka su-aal weydiiyey sala allahu calayhi wasalam oo yidhi ara'ayta arajula yacjilu can imra'atihi walam yumni maada calayh ninka xaaskiisii ay sarkeen biyana aanay ka iman waa maxay markaa maxaa saaran fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam inama almaau min almaa marka lafdiga muslimku xasrin baa la socotay inamaa adaatu xasrin weeyaan ayaa laga horraysi inama almaau min almaa biyaha markaa qofku uu ku maydhanaya waxay ka waajibayaanuun biyo inay yimaadaan daraaddeed waay bukhaarina xadiidku sidaa uu sheegayo wuu ku yaalaa min xadiidi abi saciid alkhudri oo isaguna waxa weeye wuxuu ahaa lafdigiisu idaa ucjilta aw quxita facalayka bilwuduu markaad markaas lagu dedejiyo ama intaa reerkiisa ragtaan dabadeetaanay biyo kaa iman waysuun baa ku saaran waay almaau min almaa lafdiga muslimka xasrintu way ku cadday inama almaau min almaa lafdigaa kale almaau min almaa qudhiisana xasrinta waa laga faa'iidaysanayaayo jumladdu waxa weeye waa mucarafatu طarafayn labadeeda dhinac mubtadaheeda iyo khabarkeedu waa macrifa weeye almaagaa hore waa biyahan caadiga ah ee aynu isticmaallaynu cabnaynu ku maydhanno almaaga dambana waa biyaha waxa weeye dadka ka yimaada soo ma aragtid marka xadiidku muxuu faa'iideynayaa qofku inuu maydhaa waxay waajib ku noqonaysaa marka ay biyo ka yimaadaan halkay doonaanba ha kaga yimaadaan haddii laakiin aan u biyo arag mafhuumka xadiidka laga faa'iidaysanaya waxa weeye maydhi ma saara qaala wuxuu ihi wa can abi hurayrata radia allahu canhu ee qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi idaa jalasa marka uu fadhiisto ay huwa ninku damiirkaa huwa ay rajulkay u noqonaysaa lama soo sheegin damiirkana wax lasoo sheegaa loo celiyaa ee say laysu qabadsiinayaa dee walow yaan la soo sheeginbe laakiin waa mafhuumun min asiyaaq siyaaqan iyo sidan hadalku u dhacayaa laga fahmaya idaa jalasa marka uu fadhiisto bayna shucabiha waaxyaheeda dhexdooda waaxyaheedii alarbaci afarta ahaa afarta waaxood labada gacmood iyo labada lugood baa looga jeedaa ee meeshaa markuu dhex fadhiisto haadaasina haweenayday u noqonaysaa iyada qudheeda lama soo sheegin laakiin waxaa laga fahmayaa siyaaqa uma dabadeetana jahadaha uu daaliyo ama uu jimaacaba oo jahdiga halkan waxaa lagu fasiray sida luqawiyiinta qaar ay tilmaameen jimaaca qudhiisa inuu magac magacyada markaa jimaaca ka mid yahay haddii markaa qowlkaa lagu socdo ishkaalba kuma sugna uma jahadahaa dabadeeta uu jimaaco haddii kalena uma jahadahaa dabadeeta uu dhibay noqonaysaayo macni mashaqo iyo dhibaato uu gaadhsiiyo u daaliyo faqad wajaba maqsuudkana waa la yska garanayaa waxa weeye meeshii ay jimaac xasilo weeye faqad wajaba wuu waajibay alguslu maydhashaa waajibtay yay ku waajibtay labadii shaksiba mutafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay zaada muslimun muslim wuxuu kordhiyey wain lam yunzil yaanu markaa biyo bixinba eh oo yaanu markaa qofku biyoba soo dejine maydhigii ayaa saaran oo ku waajibay xadiidkana ikhwaani wuxuu tilmaamayaa qofku haddii jimaac markaa waxa weeye uu sameeyoba isaga iyo markaa qofka ninka iyo haweenayda labadaba in maydhi ku waajibayo sidaasuu tilmaamaya xadiid kale oo xadiidkan quweynaysaana way soo aroortay ama macnaha sheegaysa waxaa ka mid ah xadiidka caaishe muslimku wariyey idaa jalasa bayna shucabiha alarbac wamasa alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba alguslu oo waxa weeye ka gudani ka gudan uu taabto waxaa looga jeedaa inuu ilaajuu dhaco oo waxa weeyaan maaragtay galmo xaqiiqii meesha ay dhacdun baa looga jeeda oo istaabasho keliya xukumku kusoo xasili maayo faqad wajaba alquslu maydhigii waa waajibay waa tahay waxaa kaloo soo arooray rasuulka sala allahu calayhi wasalam in la weydiiyey qofku marka jimaacii uu sameeyo laakiin biyaanay ka iman muxuu yeelayaa dabadeeta wuri inii la afcalu dalika ana wa haadihi uma naqtasilu sidaasaanu samaynaa anigi iyo tani dabadeetana waxa weeye waanu maydhannaa tanna caysho ag fadhiday buu uga jeeda isku soo duuduubo axaadiis noocaasaa ku soo aroortay waay xaadiidtanna waxay tilmaamaysaa macnaha aynu sheegnay mar haddii jimaac dhaco xaqiiqi ah oo dhab ahi maydhigii wuu waajibaya ama biyo ha yimaadaan ama yaana iman xadiidkii horena wuxuu sheegaya jimaac haba jira ee biyo marka la arko ayuunbaa haddii aan laba kuu roon yahay maydhigu imanaya see laysu waafajinaya waxaas laysu waafajinayaa xadiidkaa hore waxa markaa uu leeyahay manduuqiyo mafhuum buu leeyahy manduuqiisa tilmaamaya biyo inay yimaadaan maydhigu inuu ku waajibayaa waa sax weeye hadday biyo yimaadaanba ama jimaaca ku yimaadaan ama biduuni jimaaca ku yimaadaan biyaha markaa manida laydhaha hadday qofkii ka yimaadaan waxa korkiisa saaran inuu maydho waxa waajib ku ahee inuu maydho manduuqiisaasi waa sax mafhuumkiisu laakiin muxuu yahay waxaa mafhuumkiisu uu tilmaamayaa haddii jimaac dhaco oo aanay biyo iman in haddii aan laba kuu roon yahay aanu maydhi waajib ahayn mafhuumka noocaasa waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay xadiidkan abi hurayre iyo markaa ayaa tilmaamaya xukumkan xadiidkan abi hurayre iyo xadiidka caaisha iyo ay tilmaa sheegayaan ayaa markaa lagu nasakhay oo ah haddii jimaac dhaco walow yaanay markaa biyama imanay in maydhigi waajibayo waay in la nasakhayna waxaa ku cad oo ina tusaayo xadiidu warinayo ubay ibnu kacab radia allahu canhu ardaa qaala inamaa kaana almaau min almaai ruksatan fi awali lislaami uma nuhiya canha arrintaa almaau min alma ama inama almaau min alma ruksay ahayd buuhi islaamka xaggiisii horay rukso ahayd dabadeeta markii dambe waa laga reebay arrintaas oo macni waxa weeye ilaaba ilaa mar haddii jimaac dhaca inay maydhigu waajibaya ayaa la faray oo dadka waxa weeye la saaray waktigii hore saxaabadana ridwaan ullaahi calayhim qaar badan baa markaas sidaa hore qabay oo inama almaau min almaa oo maaragtay haddii qofka xaaladaasi ay la kulantay inaanu maydhi saarayn qabay adigu waxaa la idhaahdaa wixii xadiidtan dambe ay gaadhay nasqigu gaadhay way ka noqdeen wixii markaa kalena waxa weeye waxaa dhici karta inaanay markaa xadiidku gaadhin ayaa iska dhici karta laakiin wakhtiyadan dambe ahlulcilmiga badidoodu way isla ogol yihiin sida uu tilmaamayo xadiidkan dambe iyo xadiidkaa hore mafhuumkiisaasi inuu mansuukh yahay way isla ogol yihiin waxaa kaloo laga qaadanayaa axaadiidtan wixii maaragtay laga xishooday aanay fiicnayn sheegistiisu inay ku wanaagsan tahay in la sarbeebo oo lagu cabiro hadal waxa weeye sarbeeba isla markaana la fahmaayo in lagu cabiro waxaa ahlulcilmiga qaar ka soo arooray xadiidkaa hore inama almaau min almaa inay waxa weeye ku tawjiihiyeen ama ay ku xambaareen ixtilaamka qofku macni markuu habeenkii riyoodo ama uu waxa weeye arko ee ixtilaamo ayay ku xambaareen laakiin taasi sax ma aha waxaana u daliila inaanay sax ahayn macni ixtilaamkao keliya xadiidka lagu koobo ayaan sax ahayn waxaana u daliila xadiidku dee suuradu ku soo arooray ixtilaam may ahayne jimaac bay ahayd wa suuratu sababi qaciyatu dukhuuli fi lxukmi cinda alakariin suurada xukumku ku soo aroorayna xukumkaa la tilmaamay inay soo gudagelayso si qaci oo go-aan ay usoo gudagelayso ayaa ahlulcilmiga badidoodu ay mareen waay qaala wuxuu ihi sheekhu raximahu llah wa can ummi salamata radia allahu canha waxaa laga wariyey saxaabiyadaasi umi lmu'miniina ana umma sulaymin umma sulaym wa hiya imra'atu abi alxata abi alxa xaaskiisii bay ahayde radia allahu canha oo waa anas ibnu maalik hooyadii weeye horena waynagii markaa usoo maray fariidnimadeeda iyo caqligeeda iyo cilmigeeda iyo haddii allaba kuurooyin qisooyinkeedii qaar ka mid ah riyaadkaynu ku soo maray sahla bintu milxaan baa la odhan jiray alansaariya qaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow ina allaha ilaahay laa yastaxyi kama xishoodo min alxaqi xaqa kama xishoodee fahal cala almar'ati haweenayda korkeeda ma saaran yahay alguslu maydhi ida xtalamat hadday markaa ixtilaamto ina allaha laa yastaxyi min alxaq aan xadiidka dhammayno qaala wuxuu ihi nacam haa qaala wuxuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam nacam haa idaa ra'at ilmaaa biyo hadday aragto alxadiida ee akmali akmali lxadiida xadiidka dhammaystir muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkaasi nuskhadaha buluuqa ah qaarkood ayaanu ku ool soo maha waaye haddaanu markaa ku oolla iska dhegayso un nuskhadaha qaarna wuu ku yaalaa waxaanu sheekhan markaa cabdalla fawsaan tilmaamayaa nuskhadihii khadiga ah ee asalka ahaa marka loo noqdo laga heli maayo ayuu odhanaya waa tahay ina allaha laa yastaxyi min alxaq waxay hadalkaa usoo horreysiisay saxaabiyadani lianna arrinta ay rasuulka weydiinayso sala allahu alayh wasalam baa maaragtay arrin noocan maa dee xishood mudan ah gaar ahaan marka dee haweene ay maaragtay weydiinaysanin waay marka macnuhuna wuxuu yahay ilaahay xaqa kama xishoodo inuu xaqa yidhaahdo mar haddii ilaahay aanu xaqa ka xishoonin anna xaqa inaan ku weydiiyo oon cilmiga faa'iidaysta ka xishoon maayo waxaa halkaa laga qaadanayaa wixii cilmi ah inaan laga xishoonine ciddii garanaysa la weydiiyo waxaanay lahayd markaa caaisha radia allahu canha wa ardaaha nicma nisaau nisaau lansaari lam yakun yamnacuhuna alxayaau an yatafaqahna fi diin dumar waxa u fiicnaa dumarkii ansaarta xishoodkii ay ku sugnaayeen uma diidin inay diintooda fahmaan oo arrimaha markaa ku saabsan diintooda iyo tahaaradooda iyo waxyaabahay u baahan yihiin ay rasuulka weydiiyaan sala allahu calayhi wasalam waxaa markaa xadiidkaa laga qaadanayaa qofku wax laga yar xishoodo hadduu ka maarmi waayo inuu sheegay inuu muqadimo iyo hordhac samaysto waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaahay jalla wacalaa sifatu lxayaa inuu maaragtay ku sifaysan yahay waaya ee laa yastaxyiina waxa maaragtay ficilka maadi uu noqon karaa istaxa istaxaa dii mudaaric loo rogo yastaxii buu noqonaya yastax yastaxii ayuu noqonaya quraa meesha imanaysa waxaa kaloo markaa jira istaxyaa maadiga oo istaxyaa ah mudaaricu yastaxyii buu noqonaya laba yo-ood ayuu mudaaricu noqonaya yastaxyii ayuu noqonaya qaala wuxuu ihi wacan anas bni maalikin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ka yidhi fi lmar'ati haweenaydii taraa arkaysa fii manaamiha hurdadeeda ku arkaysa maa yara rajulu ninku wuxuu arko oo injimaac iyo wax la mid uu ku dhacayo ahaada qaala wuxuu ihi takhtasilu way maydhanaysaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay laakiin waxay ahlulcilmigu tilmaamayaan dee alaba kuu roon yahay in bukhaari muslim haddii alaba kuu roon yahay keligii uu wariyey sidaasaa marka ahlulcilmigu ay tilmaamayaan qaala wuxuu ihi zaada muslimun muslim waxa uu kordhiyey faqaalat waxay tidhi umu salamata umu salama waxay tidhi wahal yakuunu haada oo arrintaasi miyay dhacdaa inay haweenaydu markaa ixtilaamto qaala wuxuu uhi nacama fa min ayna xaggeebuu yakuunu shabahu haddaa xaggeebuu markaa u eegaanshaha ilmuhu uu hooyadii u eegaada xagguu ka yimaada haddaana haweenaydu markaa biyo lahayn xagguu waxa weeye ka yimaada xoogay markaa waxaa soo aroortay markay rasuulka weydiinaysay sala allahu alayh wasalam umu sulaym ee umu salama iyabaa markaa meesha joogay dabeetana hadalkii sidaasaa la ysugu yaro celceliyey markaa waxaa soo aroortay inay tidhi umu salama waxaan ku idhi fadaxti nisaa dumarkii baad fadeexadaysay ha maanta dumarkii ayaad fadeexadaysay waay markaynu walaalayaal soo ururine labada xadiid baa waxaa laga qaadanayaa haddii waxa weeyaan maaragtay mani ay timaado in haddii allaba kuu roon yahay qofku ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo eh maydhigu u waajibayo manidaasi siday doontaha ku timaaddo gaar ahaan xadiidkani wuxuu sheegayaa markay hurdada qofka kaga timaado ee uu riyoodo inuu maydhaa ku waajibaysa waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen waxyaabaha qofka had iyo jeer maaragtay habeenkii biyaha iyo waxyaabaha uu arkaa saddex xaaladood bay yeelanayaan a ama qofka muxtalimkaahi saddex xaaladood buu leeyahy inuu dee xasuusto inuu riyooday oo biyihiina uu arko inuu maydhaa waajib ku ah xaaladda labaad waa inuu waxa weeyaan maaragtay riyoodo jimaaciyo wax la mida uu ku riyoodo arrintaana uu xasuusto laakiin aanu maaragtay wax biyaa arag wax biyaa haddaanu aragna oo waxba aanay ka soo bixino dee markaa laa qusla calayhi wax maydhi ma saara wax maydhi ma saara waayo biyo dee waxa weeyaan maaragtay kama iman wuxuna riyun bay ahayd agaro xaqiiqi may ahayn xaaladda saddexaad waa inaanu markaa ixtilaam haddii allaba kuu roon yahay riyo waa inaanu xasuusan hadee jeer qofku riyada dee wuu xasuustaa riyo waa inaanu xasuusan laakiin wuxuunbuu isku arkay manidii unbuu ku arkay jidhkiisii iyo maryihiisii iyo wax la mid a yaa qoyaanunbuu arkay markuu soo toosay muxuu samaynayaa inuu maydho weeye mar hadduu arkay manidii oo uu ku arkay jidhkiisa ama haddii allaba kuu roon yahay dee maryihiisii waa inuu maydho waayo inama almaau min almaa baa u daliila xadiidkaasaa u daliila waaya xoogay tafaariic kale iyo markaa arrimo kale oo masaladaasi sii leedayna way jiraane laakiin guud ahaan khulaasadeedu waa taa weeye khulaasadeedu waa taa waxaa kaloo xadiidka ikhwaani laga qaadanayaa dumarka qudhoodu inay biyo leeyihiin qur-aanka qudhiisana waa laga qaadanayaayoo ilaahay baa yidhi innaa khalaqna alinsaana min nutfatin amshaajin insaankii waxaanu ka abuuray candhuuf candhuuftaasoo amshaajin mid isku jirta ah waxaa isku jira bay salafku yidhaahdeen maau rajuli wa maau lmara biyaha haweenayda iyo biyaha ninka ayaa isdhex gelaya dabadeetana taasaa laga abuuraya qofkii insaankii taasaa laga abuuraya waxaanu rasuulkeennu tilmaamay sala allahu calayhi wasalama sababtaasi inay tahay sababta dumarka qudhooda iyo walaalaheed iyo markaa qofku abtiyaasha iyo hooyadii iyo mararka qaar uu ugu eegaado oo xadiidka saxiixu wuxuu sheegayaa haddii ay soo horeeyaan biyaha waxa weeye raggu ninkiibu u eegaanaya iyo walaaladii iyo qofku haddii kuwa dumarku ay soo horeeyaanna iyada iyo walaalaheediibaa qofku u eegaanaya waa tahay taasina taa weeye qaala wuxuu ihi wacan caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqdee qaalat annaha qaalat inay tidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yaqtasilu mid ka maydha min arbacin afar buu ka maydhan jira min aljanaabati janaabada wuu ka maydhan jiray wa yowma aljumucati maalinka jumco dhexdiisana wuu maydhan jiray maalinka jumcana wuu ka maydhan jiray saa ha u laqbayn wa yowma aljumucati ay wa fii yowmi aljumucati maalinka jumco dhexdiisana wuu maydhan jiray wa min alxijaamati toobinkana wuu ka maydhan jiray wa min ghasli lmeyiti meydka maydhistiisana wuu ka maydhan jiray rawaahu abu daawuuda wa saxaaxu ibnu khusayma abu daawuud baa wariyey ibnu khusaymana wuu saxiixiyey xadiidkani markaas sida raajixa ah waa xadiid waxa weeye daciifa xadiid daciifa weeye abu daawuudna markaa ficilka rasuulka isagoo ah sala allahu aleyh wasalam buu warinaya laakiin ibnu khusayma waxa weeye wuu ka yar duwan yahay oo isagoo qowlka rasuulkaa buu warinaya oo yuqtasalu min arbacin afar baa laga maydhanaya macnaa afarha laga maydho weeye sanadkiisana waxaa ku jira bay idhaahdeen muscab ibnu shayba ninka la idhaahdo oo haddii alaba kuu roon yahay laga hadlay ha ahlucilmi badan baana xadiidka daciifiya uu ka mid yahay abu daawuud uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay alimaam axmed oo uu ka mid yahay caliy bnu lmadini oo ahlulcilmi badan oo kale markaa ay ka mid yihiin marka xadiidku calaa kulli xaal waa xadiis daciifa weeye arrimahan uu sheegaayo janaabada dee waa laga maydhanaya war kama taagna maydhiga jumcahana axaadiista waynu arki doonaa xijaamada ama marka la istooba in la maydha wax ku soo arooray oo ku sugani ma jira bay ahlucilmigu yidhahdeen sidaa awgeed baa qofku dee hadduu doonana wuu iska maydhanaya hadduu doonana wuu iska daynaya ma fahamta laakiin wax maaragta ku soo arooray ma jiro amaa arrinta ku saabsan meydka marka la maydho ma la maydhanayaa hore waa inagii usoo marray xadiid masaladaa ku saabsanaa waman gasala meytan falyaqtasil waman xamalahu falyatawada horeynu usoo maray xadiidka ahlulcilmiga maaragtay daciifiyey waxay idhaahdeen waxba maaragtay laga maydhan maayo meyd in la maydhay waaye ahlulcilmiga quweeyena waxay idhaahdeen oo amarka ay ku xambaareen istixbaab iyo sunanimo ayay ku xambaareen waaya qaala wuxuu ihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyay abi hurayra rabbi raalli ha ka noqda fii qisati thumaamata bni uthaalin qisadii ku saabsanayd thumaama ibnu uthaal saxaabigii la odhan jiray cindamaa aslama markii uu islaamay ee wa amarahu nabiyu nabigu faray sala allahu aleyh wasalama ha cindamaa aslama markuu islaamay wa amarahu nabiyu nabigu wuxuu faray sala allahu alay wasalam an yaktasila inuu soo maydho rawaahu waxaa wariyey qisadaana cabdurazaaq baa wariyey wa asluhu xadiidkan asalkiisuna muttafaqun caleyhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay markaan bukhaari iyo muslim xadiidka way wariyeene cabdirasaaq wuxuu la gaar noqday waa maxay uu soo saaray ahlucilmi kalena way soo saareen sida ibnu khusaymiye ibnu xibaan iyo ibnuljaruud iyo bayhaqiye waxay la gaar noqdeen markaa farista amarka rasuulku amray sala allahu aleyh wasalama inuu soo maydho inuu soo maydho ayaa markaa waxa weeye uu maaragtay faray waa tahay lafdiga saxiixuna wuxuu ahaa ninkan dee masaajidkaa lagu xidhay oo markii dambea rasuulku yihi atliquu humaama humaamo sii daaya dabadeetana timir halkaa ku taalla intuu tegey kayn timira oo halkaas oo kale ah oo masaajidka ku dhow ayuu soo maydhay kolkaasuu dabadeetana shahaadataynkii ayuu ku dhawaaqay oo adigu qisadu way dheerayd calaa kulli xaal markaa saxaabigaa inuu rasuulku faray soo islaamay inuu soo maydho way sugan tahay alnihaaya saxaabo kale oo markaa rasuulku yihi sala allahu alay wasalam soo maydhana way soo aroortay oo uu amray oo waxaa ka mid ah saxaabigii la odhan jiray qays ibnu caasim radia allahu canhu qaala ataytu nabiya sala allahu alayhi wasalama uriidu lislaama wuxuu ihi rasuulkaanu imi anigoo inaan islaamo doonayo fa amaranii an aktasila bimaa'in wa sidrin dabadeeta wuxuu i faray inaan ku maydho markaa biyo iyo gob inaan ku maydho ayuu rasuulku i faray sala allahu alayhi wasalam xadiidkaana ahlucilmi badan baa saxiixiyey oo ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan ka mid yihiin oo alimaamu nawowiy uu ka mid yahay oo qudhiisu khulaasada uu ku saxiixinayaa waxaa kaloo saxiixiya alcalaamatu alwaadiciyu raxmat ullaahi calayhi marka labada xadiid iyo wixii kale ee la macno noqdo waxaa laga qaatay qofku marka uu soo islaamayo ama gaalnimadiisu asli ha noqoto weligiiba gaal ha ahaa ama murtad ha noqdo intuu ridoobay doonaayo inuu dib u soo islaame in waxa weeyaan maaragtay uu maydhaa inay waajib tahay haa oo waxa weeye inuu soo maydho ayaa waajib ku ah bay yidhaahdeen sidaana waxa maray bacdu ahlilcilmi ayaa sidaa maray waay oo waxay idhaahdeen markaa inuu soo maydhaa waajib bay ku tahay waxaanay markaa ka deliishadeen amarkaa rasuulku faray sala allahu alay wasalam fa amaranii wixii faray baa xadiidka dambe sheegaya kaa horena wuxuu faray inuu soo maydho walamru yaqtadi alwujuub amarkuna waajibnimuu faa'iideeya ahlucilmiga sidaa marayna waxaa ka mida maalikiyada xanaabilada madhabkoodana waa sida caanka ka waay ibnulmundir caalimkii la odhan jira oo shaaficiyada ka mid ahaana waa siduu doortay iyo khataabi iyo isaga qudhiisu shaafici ah shawkaanina waa siduu doortay ahlucilmi badan oo kalena saasay rajaxaan qowlka labaad waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen maya e waajib ma aha gaalki inuu maydhaa waajibkuma aha ee waa iska sunna uun waxaanu waajib maydhigu ku ahayn bay idhaahdeen markaa aanu lahayn waxa weeye wax maaragtay maydhiga ku waajibinaya oo tusaalahaan haddii aanu janaabo qabin haddii allaba kuu rooyahay ama wax kaloo maydhi ku waajibinaya haddii aanu jirin inuu maydhaa waajibkuma ahay waa sunna unba yidhaahdeen laakiin haddii maaragtay waajib korkiisa uu saaran yahay maydhi korkiisa uu saaran yahay sida inuu janaabo qabay oo kale inuu maydhaa waajiba bay yidhahdeen waayo islaamnimada uu islaamay waxa weeye maydhigii laga doonayee lagu lahaa meesha ka saari mayso sidaana ahlucilmi fara badan baa maro oo madhabka shaaficiyadu waa siduu yahay iyo xanafiyada iyo markaa qayrkood bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen maydhiba waajib kuma aha marnaba marnaba maydhi waajib kuma aha ama maaragtay jinaabaha qaba ama yaanu qabin maydhi waajib kuma aha calaa kulli xaal saddexdaa qowl ba ahlucilmigu ku leeyihiin qowlkaa horena waa qowl markaa waxa weeye qawiya ahlucilmiganla waa sunne waxay leeyihiin axaadiidtan amarka waxa ka sarfinaya inuu waajibnimo faa'iideeyo dad fara badan fara badan fara badan baa soo islaami jiray dadka markaa soo islaami jirayna rasuulku mid walba sala allahu alay wasalam inuu ku idhaahdo oroo soo maydho may waxa weeyaan maaragtay soo aroorin marka mar haddaanu dadka dhammaantood ku odhan jirin inay arrintaasi iska sunno tahay oo ay iska fiican tahay baa laga qaadanayaa bay idhaahdeen laakiin ahlulcilmigale waa waajib waxay kaga jawaabayaan mar hadday rasuulka ka sugan tahay sala allahu alay wasalam dadka qaar inuu ku yidhi soo maydha amarkaa uu dadka qaar faray waa amar inta kalena uu faray weeye waa amar hee ummadda inta kale ama dadka kale soo islaamayana u yaalla waxaana dhici karta wallaahu aclam inuu dee qof walba odhan jiray laakiin aanay maaragtay ina soo gaadhin haddiiba la idhaha qof walba ma muu odhan jirin ama muu fari jirinna waxaa dhici karta inuu arrintaa uga tegay inay ahayd arrin caan ahoo mashhuur ahoo la ysla yaqaano oo waxa weeyaan maaragtay qofka soo islaamaa inuu maydho arrin caana inay ahayd oo isla yaqaaneen baa dhici karta oo sidaa maaragtay qof walba loo odhan waayey si kastaba ha haatee qowlkaa hore waajibnimada sheegaya waa qowl qawiya weeye wa can abi saciidin radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi guslu ljumucati maydhiga maalinka jumce waajibun waa mid waajib ku ah calaa kulli muxtalimin mid kasta oo qaangaadh ah waa mid waajib ku ah akhrajahu sabcatu toddobada ayaa soo saaray toddobada soo saarayna waa garanaynaa man hum sabca ya ikhwaan toddobad waayo afarta sunantah iyo imaamu axmed iyo bukhaari iyo muslim laakiin halkaa waxay ahlulcilmiga qaarkood baraarujiyeen tirmidi ma soo saarin isagu lixda kalaa soo saarae tirmidi isagu haba ishaare laakiin ma soo saarin qaala wuxuu ihi wacan samurata samura waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala anahu qaala inuu yihi qaala rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam man tawada'a qofka weysaysta yowma aljumucati maalinka jumce fa biha ay fa biruksati ruksadii buu akhada qaatay wa nicmatayn wa nicmati ruksatu ruksada ayaana fiicnaatay waman iqtasala qofka maydhana falguslu maydhga ayaa afdalu fadli badanoo inaanu maydhan uga fadli badan rawaahu lkhamsatu shantaa wariye wa xasanahu tirmidiyu tirmidina ee xasan buu waxa weeye ka yeelay oo uu taxsiiniyey shantaa wariyey buu yihi afartii asxaabu sunanka iyo axmed laakiin waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen isagoo ah xadiidu samura ibnu maajah ma warin min xadiidi anas isagoo abaa ibnu maajah wariyey sidaa awgeed saddexda kale iyo imaamu axmed unbaa wariyey waaye wahmigaasaa markaa halkan xaafidka ka dhacay talkhiiskana waxa weeyaan maaragtay haddii allaba kuu royin wahmigaasoo kale wuu ka dhacay oo asxaabu sunan buu u tiiriyey laakiin fatxulbaariga wuxuu maaragtay u tiiriyey ibnu maajah mooye saddexda kale asxaabu sunanka ayuu u tiiriyey fatxulbaariga fa asaaba sidaasuu markaa ku asiibay xadiidkan dambe fa biha waxaad soo qadari ay fa biruksati akhada sida ahlulcilmiga qaarkood ay qadareen ruksadii buu qaatay waa nicmat iyadaana fiicnaatay waa tahay haddaynu sanadkiisa eegno xadiidkani waa min riwaayati xasan albasriyi can samura xasan albasri baa wuxuu ka wariyey samura saxaabigaa la idhaahdo samura ibnu jundub ayuu ka wariyey alfasaari radia allahu canhu wa ardaah sideedabana waxaan filayaa horena inaynu markaa u baraarujinay kutubtii hore ee alxasanu albasriyu caalimkii weynaa ee taabiciga ahaa samura radia allahu canhu wa ardaah waxa weeye wax ma ka maqlay mise kama maqal saddex madhaba ahlulcilmigu qaar ku leeyihiin qaarkood waxay leeyihiin wax alla wixii uu ka wariyo alxasanu albasriyu samura saxaabigii la odhan jiray itisaal baa lagu xambaaraya waay mutlaqan dhammaan wuxuu ka wariyey itisaal baa lagu xambaaraya madhabkaana rag waaweyn oo ahlulcilmigii markaa qoodha ahaaya baa qabay sida caliy ibnu cabdillaahi ibnu lmadiini iyo bukhaari iyo tirmidi iyo baa qabay waa tahay ahlulcilmiga qaarkoodna waxay idhaahdeen waxaana filayaa sida loo badan yahay inuu yahaye xadiidkii xadiisulcaqiiqa ayuunbuu ka maqlay ha laakiin axaadiid kale kama maqal ahlulcilmiga qaarna waxay idhaahdeen xadiisulcaqiiqana wuu ka maqlay waxyaabaha kale uu ka warinayana kitaabkiisa ayuu ka wariyaa kitaabkii markaa samura oo inamadiisa waxa weeye uu maaragtay ay hayeen ayuu ka wariyaa si kastaba ha ahaatee waxay ahlulcilmigu u badan yihiin xadiidka haddii allaba kuu roon yahay caqiiqada mooyaane inaanu wax kale ka maqal ayay ahlulcilmigu u badan yihiin waay sidaa awgeed ba ahlulcilmiga qaarkood ay uga hadleen xadiidkan oo ay yidhaahdeen waa daciif waa daciif bay yidhahdeen laakiin alimaamu alalbaaniyu isagoo madhabka aynu sheegayna ku sugan oo xadiidulcaqiiqa mooye inaanu wax kale ka maqal haddana xadiidkan wuu quweeyey sababtu u quweeyeyna waxa weeye shawaahid buu leeyahay buu tilmaamay oo shawaahiddu leeyahay darteed ayuu uquway si kastaba ha haatee labada xadiid masalada ay ka warramayaan waa xukmu lgusli lisalaati ljumuca salaada jumce in loo maydho xukumkeedu waa maxay ahlulcilmiga qaar ka midi waxa ay ku tageen inuu waajib yahay waajib inuu yahay jumcaha in la maydho ayay ku tageen xadiidkaa hore ayaanay ka qaateen gusluljumucati waajibun calaa kulli muxtalim qof kastoo qaangaadha waa ku waajib weeye axaadiid badan oo kale oo iyaduna tilmaamaysa ee masaladaasina way soo aroorto xadiidkaasoo keliya maaha waxaa ka mid a xadiidka tilmaamaya xaqun calaa kulli muslimin an yaqtasila fii kulli sabcati ayaam waaya ahlulcilmiga badidooduna waxay yidhaahdeen jumhuuru ahlilcilmi maya ee waajib kuma aha qofku inuu jumcaha u maydhaa waajib kuma ah ee waa sunne xadiidkan dambe ayaanay deliishadeen oo waxay yidhahdeen kii maydhana saasaa u fadli badan kii aan maydhanina waxa weeyaan maaragtay waajib kama tegin isku soo duuduuba waxa masalada xoog badan ee maydhiga maalinka jumce inuu waajib yahay baa xoog badan axaadiid fara badan oo saxiixa oo dalaaladoodu ay cad tahay ayaa ku soo arooray oo waxa weeye si misqira a aan looga baydhi karin ilaahayna subxaanahu wa tacaala sharciga inaynu raacno inagu addoonsaday ee qowlka jumhuurka iyo madhab gaara qowlkeeda inaynu raacno inaguma addoonsan sidaasaa waxa weeye qawi ah oo xoog badan haddaynu sidaan nidhi maydhiguma maalinta darteed buu u waajibayaa mise salaada jumcaha darteed buu u waajibayaa nimanka daahiriyada la yidhaahdaa waxay idhaahdeen maalinka jumco darteed buu u waajibayaa sidaa awgeed baa haddii qofku uu gelinka hore maydhiyo hadduu doono xataa hadduu casarkii maydho way ka gudaysaa waajibkina wuu ka dhacayaa fadligiina wuu helayaa bay leeyihin laakiin ahlulcilmiga badidoodu waxay idhaahdeen maya salaada jumcaha darteed ayaa maydhigan jumcuhu u waajibayaa sidaa awgeed baa salaada inta ka horaysa waa inuu soo maydho weeye taana waxaa u daliila axaadiidta cadcad ee ku soo aroortay ee tilmaamaysa ida araada axadukum an yaatiya aljumucata falyaqtasil sida xadiidka ibnu cumar oo kale iyo midkiin markuu doono inuu jumcaha yimaadaha soo maydho macnuhuna saasuu keensanayaayo mar haddii dadku jamaca ay isugu imanayaan jimcaha oo dad fara badan ay isugu imanayaan dadka qaarkood ay dhici karta inay meelaha fogfog ka yimaadeen waxaa la sharcigareeyey in laysa soo nadiifiyo oo la soo maydho oo hadday qofka suuragal u tahay udgoonisa soo mariyo si shurufkiisa iyo urtiisa iyo waxyaabaha la midkaa dadkaa uu imanayo jamacu aanay waxa weeye ugu dhib mudan waa tahay marka calaa kulli xaal masaladaas waa masalo dheer waa masale hadal badan khulaasadeedu waxay tahay in maaragtay uu maydhigaasi jumcuhu waajib yahay isla markaana nadaafadda iyo waxa weeye jamaca u wanaagsan yahay halkaa aynu u dayna wasubxaanaka allahu bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka atub intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online